tirintii cutubka saddexaad haddaba kuwan waxa weeye farcamadii haaruun iyo muuse waagii rabbigu muuse kula hadlay buur siinay oo kuwanu waa wiilashii haaruun magacyadoodii nadaab oo curadkii ahaa iyo abihu iyo elacaasaar iyo itamaar kuwaas waa wiilashii haaruun magacyadoodii oo waa wadaadadii la subkay oo uu gooni uga dhigay inay adeegaan shuqulka wadaadnimada naadaab iyo abihu waxay ku dhinteen rabbiga hortiisa markay dab qalaad ku bixiyeen rabbiga hortiisa iyagoo cidlada siinay jooga oo iyagu carruurna ma ay lahayn markaasay elacaasaar iyo litaamaar shuqulkii wadaadnimada kaga adeegi jireen aabbahood haaruun hortiisa kolkaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi qabiilka reer laawi soo dhowee oo wadaadka haaruun hortiisa keen inay isaga u adeegaan oo iyagu waa inay amarkiisa iyo amarka shirka oo dhan ku yeelaan teendhada shirka horteeda si ay howsha taambuugga u sameeyaan oo waa inay dhowraan alaabta teendhada shirka oo dhan iyo amarka reer banu israa'iil si ay howsha taambuugga u sameeyaan oo adigu waa inaad reer laawisiisaa haaruun iyo wiilashiisaba oo iyaga dhammaantood waa la siiyey reer banu israa'iil aawadood oo waa inaad haaruun iyo wiilashiisa doorataa oo iyagu waa inay dhowraan wadaadnimadooda oo shisheeyihii u soo dhowaadana waa in la dilaa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi oo bal eeg anna waxaan reer laawi kala dhex baxay reer banu israa'iil intii aan ka qaadan lahaa culadyada reer banu israa'iil ee maxalka furta oo dhan oo reer laawi waxay ahaanayaan kuwaygii waayo curadada oo dhan anigaa iskale maalintii aan curadyadii masar oo dhan wada laayay ayaan quduus ka wada dhigtay curadyada reer banu israa'iil dad iyo duunyaba oo iyagu kuwaygay ahaanayaan waayo aniga ayaa rabbiga ah oo haddana rabbigu wuxuu muuse kula hadlay cadlada siinay oo wuxuu ku yidhi reer laawi oo dhan u soo wada tiri reerreer iyo qoloqolo nin kasta oo bel jira ama ka sii weyn waa inaad tirisaa markaasaa muuse iyagii u tiriyey sidii ereygii rabbigu ahaa oo uu isaga ugu amray kuwanu waxay ahaayeen wiilashii laawi magacyadoodii gershoon iyo qohaad iyo maraari oo kuwanuna waa magacyadii wiilashii gershoon siday qolooyinkoodu yihiin libniyi iyo shimcii oo wiilashii qodah siday qolooyinkoodu yihiin waa camraan iyo assahaar iyo xebroon iyo cusii'eel oo wiilashii maraariina siday qolooyinkoodu yihiin waa maxali iyo mushii kuwanu waa qolooyinkii reer laawi siday reerahoodu yihiin oo gorshoon waxaa ka soo farcamay reer libni iyo reer shimci kuwaasu waa qolooyinka reer gorshoon oo kuwii iyaga laga tiriyey siday ahayd tiradii kuwii la bahaa oo dhan intii bil jirtay ama ka sii weynayd kullii intoodii la tiriyey waxay ahaayeen toddoba kun iyo shan boqol oo reer gorshoon qolooyinkoodii waa inay taambuugga dabadiisa xagga galbeedka teendhooyinkooda ka dhistaan oo amiirka reer gorshoonna waa inuu ahaadaa eliyaasaaf ina laa'eel oo reer gorshoonna waa inay teendhada shirka ugu taliyaan taambuugga iyo teendhada iyo dadkeeda iyo daaha iridda teendhada shirka iyo barxadda daahyadeeda iyo daaha iridda barxadda oo taambuugga iyo meesha allabariga ku wareegsan iyo xadhkihii hawsha lagu qabto oo dhan oo qohaadna waxaa ka soo farcamay reer camraam iyo reer esihaar iyo reer xebroon iyo reer cusii'eel kuwaasu waa qolooyinkii reer qohaad siday ahayd tirada kuwii lab ahaa oo dhan intii bil jirtay ama ka sii weynayd waxay ahaayeen siddeed kun iyo lix boqol oo waxay u teliyeen meesha quduuska ah oo qolooyinka reer qohaad waa inay taambuugga dhankiisa koonfureed teendhooyinkooda ka dhistaan oo amiirka reer qohaadna waa inuu ahaadaa elisafaan ina cosii'eel oo iyana waxay u talin doonaan sanduuqa iyo miiska iyo laambadda iyo meelaha allabariga iyo weelasha meesha quduuska ah oo ay ku adeegaan iyo daaha iyo hawsha oo dhan oo elecaasaar ina wadaadka haaruun waa inuu ahaadaa amiirka amiirada reer laawi oo wuxuu korka ka ilaalin doonaa kuwa u taliya meesha quduuska ah oo maraarina waxaa ka soo farcamay reer maxlii iyo reer mushii kuwaasu waa qolooyinkii reer maraari oo kuwoodii loo tiriyey siday ahayd tiradii kuwii labka ahaa oo dhan intii bil jirtay ama ka sii weynayd waxay ahaayeen lix kun iyo laba boqol oo qabiilka reer maraari amiirkoodii wuxuu ahaa saru'eel ina abixayil oo iyana waa inay taambuugga dhankiisa waqooyi teendhooyinkooda ka dhistaan oo reer maraari waxaa loo amray inay u taliyaan taambuugga looxyadiisa iyo ulihiisa gudban iyo tiirarkiisa iyo saldhigyadiisa iyo alaabtiisa oo dhan iyo howshiisa oo dhan iyo tiirarka barxadda ku wareegsan iyo saldhigyadooda iyo masaamiirtooda iyo xadhkahooda oo kuwa teendhooyinkooda ka dhistaa taambuugga xaggiisa bari iyo teennada shirka horteeda xagga qorax ka soo baxa waa inay ahaadaan muuse iyo haaruun iyo wiilashiisa oo waxay reer banu israa'iil ugu talinayaan meesha quduuska ah oo shisheeyaha u soo dhowaadaana waa in la dilaa oo kulli intii reer laawi ah ee la tiriyey oo muuse iyo haaruun ay qoloqolo ugu tiriyeen amarkii rabbiga kuwii lab ahaa oo dhan oo bil jiray ama ka sii weynaa waxay ahaayeen laba iyo labaatan kun markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi tiri culudyada labka ah oo reer binu israa'iil oo dhan intii bil jirta ama ka sii weyn oo magacyadooda ku soo xisaab oo waa inaad ii qaaddaa reer laawi intii aad ii qaadi lahayd culudyada reer binu israa'iil oo dhan oo waa inaad xoolaha reer laawina ii qaaddaa intii aad ii qaadi lahayd culudyada xoolaha reer binu israa'iil oo dhan waayo aniga ayaa rabbiga ah markaasaa muuse culudyadii reer binu israa'iil oo dhan u tiriyey sidii rabbigu u amray oo culudyadii labka ahaa oo dhammu sidii tirada magacyadoodu ahayd intii bil jirtay ama ka sii weynayd kuwii iyaga laga soo tiriyey waxay ahaayeen laba iyo labaatan kun iyo laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer laawi ii qaad intii aad ii qaadi lahayd colodyada reer binu israa'iil oo dhan oo xoolaha reer laawina ii qaad intii aad ii qaadi lahayd xoolaha reer binu israa'iil oo reer laawi kuwaygay ahaanayaan waayo aniga ayaa rabbiga ah oo labada boqol iyo saddex iyo toddobaatanka culad oo reer banu israa'iil oo ka sii badan reer laawi madaxtiriskiiba waxaad igu madax furataa shan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah shaqalku waa labaatan geeraah oo tiradooda dheeraadka ah lacagta lagu madax furtay waa inaad haaruun iyo wiilashiisa siisaa markaasaa muuse lacagtii ka qaaday kuwii ka sii badnaa kuwii lagu madax furtay reer laawi oo culadyadii reer binu israa'iil ayuu ka qaaday lacagtii oo ahayd kun iyo saddex boqol iyo shan iyo lixdan shaqal oo la'eg shaqalka meesha quduuska ah oo muuse lacagtii madax furashada ahayd wuxuu u dhiibay haaruun iyo wiilashiisii siduu ahaa eraygii rabbigu muuse ku amray